waxaa marba marka ka dambaysa hoos u sii dhacaya adeegsiga luuqadda hooyo iyada ay soo tarayaan erayada haqalaad ee lagu soo maanguurinayo luuqadaha kale sida carabiga iyo ingiriiska kuwaas oo ay bulshada adeegsanayso taasoo meesha ka saaraysa adeegsiga kuwa soomaaliga asalka dadba qaar ka mid ah ardayda wax ka barata dugsiyada ku yaala magaalada kismaayo ayaa ka warbixiyay sida kor loogu qaadi karo afkeena hooyo magacay waa maxamed cabdinaasar maxamed ka socda iskuulka ganaana kafaal academy su-aashaada weydiisa hadaan u gudagalo see u arkaan ardayda soomaali afka soomaaliya see u arkaan horta inaa barin la xuso aad iyo aad baan usoo dhaweynayaa waa arrin fiican waayihii ugu dambeysay sanadooyinka ugu dambeeyay afkaana maxaa ku dhacayay magarasa nusqaas nusqaan badan oo hoos u dhac badanaa ka muuqday waxaa magaranaysa hoos usii ridaya luuqadaha badan ee kusoo badanaya sida ingiliishka carabiga oo kale haddii hadda macaa la dhaho hadda soomaalida dhexdeeda luuqadda carabiga maxaa la dhihi karaaba lamarkow way noqonay soo noqonaysaaba luuqadaasa hadda magaranaysa aada u jirta afka soomaaligana wax ugu badan ee hadda bulshada dhexdeeda ku wada hadasho de ardada dhasho waa afka soomaaliga laakiin maxaa jira marka la wada hadlaya luuqado badan oo meesha arda magaranaysa qofku rabi inuu dhaho luuqada soomaaliga rabi inuu ku hadlo uu ku hadlayo luuqado kale oo kusoo dhexdarmaya hadda sida oo kale markuu rabo inuu dhaho wax iisoo dir oo kale muxuu kuleeyahay waxa iisoo mishangareeb ku leeyahay waxa iisoo shargareeb ku leeyahay waxa iisoo boosta gareeb ku leeyahay luuqadaha badan weliba anigu waxaan leeyahay magaranaysaa afka soomaaliga waxaa maanta caqabad ku ah oo aad magaranaysa usii leedaya waa social media oo social media inta ugu badan loo isticmaalayo erayo english ah ama carabi ah sida hadda carabi hadaa la xuso su-aalo